tirintii cutubka saddex ee soddonaad reer banu israa'iil socdaalladoodii waa kuwan markay gacanta muuse iyo haaruun koox koox ugaga soo baxeen dalkii masar oo muuse wuxuu amarka rabbiga ugu qoray bixitimadoodii sidii socdaalladoodii ahaayeen oo socdaalladoodii sidii bixitimadoodu ahaayeen waa kuwan oo bishii koowaad maalinteedii shan iyo tobnaad ayay raacmases ka guureen habeenkii kormaridda maalintii ka dambaysay ayay reer binu israa'iil gacan sarraysa ku baxeen iyadoo masriyiintii oo dhammu ay u jeedaan intii masriyiintu ay aasayeen curadadoodii uu rabbigu ku dhexlaayay oo dhan oo ilaahyadoodiina rabbigu xukumo wuu ku soo dejiyey oo reer banu israa'iil racmases bay ka guureen oo waxay degeen sukod oo sukodnah way ka guureen oo waxay degeen eetaam oo ku taal cedlada darafkeeda oo haddana eetaam bay ka guureen oo waxay dib ugu noqdeen fiihahiirood oo ku hor taal bacalsefoon kolkaasay degeen migdol horteeda oo haxiirood horteedana way ka guureen oo badday dhex mareen oo waxay gaadheen cadlada oo cadlada eetaam ayay saddex maalmood socodkoodii ku dhex socdeen kolkaasay maaraah degeen oo maaraahna way ka guureen oo waxay yimaadeen eelim oo elim waxaa ku yihi laba iyo toban ilood oo biyo ah iyo toddobaatan geed oo timir ah kolkaasay halkaas degeen oo haddana elim way ka guureen oo waxay degeen badda cas agteeda oo badda cas way ka guureen oo waxay dhex degeen cadlada siin la yidhaahdo oo cadladii siin way ka guureen kolkaasay degeen daafqaah oo daafqaahna way ka guureen oo waxay degeen aaluush oo aaluushna way ka guureen oo waxay degeen rafiidiim meeshaas oo aan lahayn biyo ay dadku cabbaan oo rafiidiimna way ka guureen oo waxay dhex degeen cadladii siinay oo cadladii siinayna way ka guureen kolkaasay degeen qibrood xatawaah oo qibrood xatawaahna way ka guureen kolkaasay degeen xeeseerood oo xeesoorodna way ka guureen oo waxay degeen ridmaah oo ridmaahna way ka guureen oo waxay degeen rimon feres oo rimon feresna way ka guureen oo waxay degeen libnaah oo libnaahna way ka guureen oo waxay degeen risaah oo risaahna way ka guureen oo waxay degeen kaheelaataah oo kaheelaataahna way ka guureen oo waxay degeen buurshafer oo haddana buurshafer way ka guureen oo waxay degeen xaaraadaah oo xaaraadaahna way ka guureen oo waxay degeen maqheelood oo maqheeloodna way ka guureen oo waxay degeen taxad oo taxadna way ka guureen oo waxay degeen terax oo teraxna way ka guureen oo waxay degeen midqaah oo midqaahna way ka guureen oo waxay degeen xashmoonah oo xashmoonahna way ka guureen oo waxay degeen mooserood oo mooseroodna way ka guureen oo waxay degeen bin yacaqaan oo bin yacaqaanna way ka guureen oo waxay degeen xor hagidgaad oo xor hagidgaadna way ka guureen oo waxay degeen yaadbaataah oo haddana yaadbaataah way ka guureen oo waxay degeen cabronaah oo cabronaahna way ka guureen oo waxay degeen casyoon geber oo casyoon geberna way ka guureen oo waxay degeen cadladii siin taasoo ah qaadeesh oo qaadeshna way ka guureen oo waxay degeen buur xor oo ku taal dalka ree edom darafkiisa markaasaa wadaadkii haaruun ahaa wuxuu buur xor ku fuulay amarka rabbiga oo halkaasuu ku dhintay sannaddii afartanaad bishii shanaad maalinteedii koowaad markay reer binu israa'iil dalka masar ka soo baxeen dabadeed haaruunna markuu buur xor ku dhintay wuxuu jiray boqol iyo saddex iyo labaatan sannadood oo boqorkii caaraad oo reer kancaan ahaa oo degganaa xagga koonfureed ee dalka reer kancaan wuxuu maqlay in reer banu israa'iil soo socdaan oo waxay ka guureen buur xor kolkaasay degeen salmonaah oo salmonaahna way ka guureen oo waxay degeen funon oo funonna way ka guureen oo waxay degeen obod oo obodna way ka guureen oo waxay degeen ciyeeh ha cabaariin oo ku taal soodinta dalka mo'aab oo cayiimna way ka guureen oo waxay degeen dibongaad oo dibongaadna way ka guureen oo waxay degeen calmoon diblaatayimaah oo calmoon diblaatayimaahna way ka guureen oo waxay degeen buuraha cabaariim oo nebo ku hor yaal oo haddana buurihii cabaariim way ka guureen oo waxay degeen bannaanka dalka mo'aab oo webi urdun u dhow ee yarexoo ka soo hor jeeda oo haddana waxay degeen webi urdun agtiisa tan iyo beyt yashimood iyo xataa tan iyo abel shitiim oo ku yaal bannaanka dalka mo'aab markaasaa rabbigu muuse kula hadlay bannaankii dalka mo'aab oo webi urdun u dhowaa ee yarexo ka soo hor jeeda oo wuxuu ku yidhi reer banu israa'iil la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa markaad webi urdun gudubtaan oo aad dalka kancaan gashaan waa inaad dadka dalka deggan oo dhan hortiinna ka eridaan oo aad dhagaxyadooda sawirrada ah oo dhan wada baabi'isaan oo aad sanamyadooda la shubay oo dhan wada burburisaan oo aad meelahooda sarsare oo dhan wada dumisaan markaas waa inaad dalka hanti ahaan u qaadataan oo aad iska dhex degtaan waayo dalka idinkan idin siiyey inaad lahaataan oo dalka waa inaad qabiilqabiil saami ugu dhaxashaan inta badan waxaad siisaan dhaxalka badan oo inta yarna waxaad siisaan dhaxalka yar oo meel alla meeshii nin saami ugu dhaco halkaas isagaa iska lahaanaya oo sida qabiilooyinkii awowyaashin yihiin waa inaad u dhaxashaan laakiinse haddaydnan dadka dalka deggan hortiinna ka eryin markaas kuwii aad daysaan waxay idinku noqon doonaan sidii wax indhihiinna mudah iyo sidii qodxan dhinacyada idinkaga jira oo waxay idinku dhibi doonaan dalka aad deggan tihiin oo sidii aan ku talagalay inaan iyaga ku sameeya ayaan idinka idinku samayn doonaa